bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraanfeylaha ka dhowaada warka hiraanma idaacadda raadiha baydhabo singhayta qodobada warkaananku doorkulan saaxiibyaal haddii laaraale ku nagadaysiina dhugunsu doontan weliba ku mid ee camar lasi ciidamada ilaalada amniga garoonka idancadde ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo ciidamo iyo gaadiid dagaaljeetiy deegaan dhow dhuusmareeba jilkudhii beledweyne iyo faahfaahin luukeelahayay warkaana siinkaayna saas oo kale kulamadii reedingalisiinta ee ku darari garbahaarey oo heshiis laku deeri dabley huweysan oo qafaalatay shaqaale shiinees iyo weliba wadahallada darara dowladda afghanistan iyo taalibaan rafael dhegeystayaal weliba waa hiraanimo exad ew taariikhdana ka baaganta tumisiyedka bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun iyo labaataiyo kowda dhegeystayaal qodobada ee barnaamijka qodobada warkaan hiraabtan isinka dhugunsu doontaan intaaseytii oo faahfaahsan ha ka dhawaada dhegeystayaal heraafeer dhegeystayaal taliyaha ciidanka booliska garoonka idaacadii weliba maareeyaha maamulka guud iyo weliba amniga garoomada soomaaliya weliba iyo kormeerana goobaha iyo koholiyin ee garoonka welibana use kala dardaaramay inoo sii laablaaban sugowka amniga garoonka ciidamada booliska ee koholan gudaha iyo weliba banaanka irida hore ee laakagalow garoonka iyo weliba qeybiyiinku qaadayn howlaha lagu sugow amniga gaar ahaan baarowka baawatada kaabka ee dadka howlaha ganacsiga weliba hay-adaha kale ee howlmaalmeeshu caadiga ee anseedow garoonkeeda cadda booliska oo kaaladow hubin feejigan oo taxadir leh weliba gudahan howlasha si waafaqsan shuruucda sugowka amniga iyo weliba ilaalinta ee kumnaan ku mid ee muwaadiniinta soomaaliyeed oo maalin kasta ku dhoofasa garoonka amaba markaas hakadegadaas booliska weliba mas-uuliyad ku saarantaa ilaalinta shacabka amniga gudaha welibana ad ku dareemase amaba markaas ad aragaase iniyo inhaano si ilbaxnimo ee markaas ngudo waajibaasha shaqa waayo aragnimo iyo weliba xilkaaseyti lama caamilo muwaadiniinta soomaaliyeed markasta waa weliba saaseyti erey taliyaha ciidanka booliska garoonka idaacadda cabdifataax bashiir cali oo weheliyo maarayaha guud ee maamulka guud iyo weliba amniga garoomada soomaaliya cabdinaasir maxamed gurey weliban iyo kala dardaaramin ciidamada inay ka dadaalan ee obsada ilaahay iyo weliba xag dhowrka muwaadiniinta shaqooyin shoon haayan garoonka oo ka kooban qeybo badan oo ku mid ee dhoofinta safarada gudaha koyowka safarada gudo dhoofowka safarada caalamka iyo weliba koyowka safarada caalamka intaba waliba markaas laku howlgeliyay booliska soomaaliyeed ee sugow dadka islamarkaana qowdow ciddii markaas hitii la tuhumaa ciidamo ku tirsan guutada tumii shanaad iyo weliba gorgor iyo dowladda soomaaliya weliba iyo jeytay deegaanka bulacale oo qiyaastay soddon kilomitr dhiniga bari ku toosan magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ciidamada oo wada baawarta dagaalka iyo weliba hubkunacyo shalduwan weliba fariismiyo kusuubsana deegaanka bulaacale iyo weliba dulaadka iyo markaas meelaseytii kool ee howlgal ku fuliyi doona saraakiil ku tirsan ciidamada guutada tumiishanaad weliba ayoo sheegayna in ciidamadan lunqorshay inay suubiyaan howlgal al-shabaab markaas la kasaaro degmada celbuur ee gobolka galgaduuda ciidamada dowladda soomaaliya jeeti deegaanka bulacale weliba markaaseytii hakatoosay xili deegaanka xile ciidamada dowladda iyo weli bahaan daraawiishta galmudug howlgal iyo ku wadan koonfurta gobolka mudug islamarkaana markaas la wareegan deegaanka bacadweyne wararka lukeelaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weliba ayuu sheegahayna in reeg huweysan gudaha magaalada iyo ka dilan askari ku tirsan ciidamada ammaanka kureedna markaas iyo baxsadan askari laka magacaabo jiray xasan maxamuud qaylile iyo weliba xilig la dilaay weliba la sheegay inuusa markaas saarnahay mootobajaaj maraasi xaafadda kooshin iyo dadkii markaas ka dambey dilkan horey markaas iyo ansii qaadeen qoriguisu wadadi gobroogyaal weliba ayuu sheegaynaa qofka dilka kureed goobta markaa qofka dilka jeysay kureed goobta kabaxsi iyo markaaseyti ciidamada booliska iyo weliba laamaha amniga markaaseyti iyo baaritaan iyo wadan weli si rasmi ah magacad dadka ka dambeeyay dilka askariga oo markaaseyti laamaha amniga magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan walfaahfaahin kubina guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo oo uu soo gaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba dowladaha hoose hiirshabelle maxamed cali caadle iyo weliba uu gabagabeeyey kulamadii wadatashiga iyo weliba dib u heshiisiinta magaalada garbahaaday guddigan oo ah wasiire kushal dareera dowlad goboleedyada weliba kulamo shal duwan la qaadeen ah odayaasha dhaqanka iyo weliba qeybaha bulshada ee garbahaaday islamarkaana kula hadlay sidii xal puntland ku diiri lahaay khilaafka jara waana saamay dib u heshiisiina kulamadan oo dareeriyay afartii maalmood ayaa dhaafi weliba laku deerayay heshiis iyo weliba isqabgarad buutiya oo marka dadka deegaanka si rasmi ee guddiga ankuwareejiya ingiliiska xubnaha markaas ka doonaa maamulka garbahaaray ee gobolka gado ee jubbaland maamulkii weliba dadka deegaanka weliba iyo sheeganaa in iyo diyaarin in doorasho ku dhiida magaalada garbahaaray iyo markaas daskaraha heshiiskii magaalada muqdisho lakasaxiyay labaatan todobadii may ee sanadkan xubnaha guddiga weliba shalceeyeyna wasiirka arrimaha gudaha hiirshabelle maxamed cali cadle wasiirka arrimaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka qorsheynta koonfur galbeed mudane axmed madoobe nuuno maxamed axmed baashi iyo weliba wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudug aadan cismaan xuseen arrinta gobolka gado welibay kamid haytay qodobada khilaafka xoogan ka teeganaytay ee qobsoomooka doorashada dalka ku dhiyaasa welibana si gaara in iska hayana maamulka jubbaland iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya iyo maleseytii ee la jeeyay ciidamo fara badan oo ku tirsan dowladda dable hubaysan weliba sadamuwaadin oo shiineesa iyo weliba laman dhalati dalka murtiniya iyo ka qafaardana bartamaha dalka maali hadalaa kubahi militariga dalkaas weliba laka sheegay in shaqaalahaas shalay laka qafaaladay dhismo wada oo markaasi ku wadan meel konton iyo shan kilomitr jarta degmada kawaala dabley weliba markaas dableyt weliba koloyo burburiyana qalabkii dhismaha ee shirkada lakalahay ee dalka murtinia oo markaas wadooyinka dhisaasi wakaalada wararka ee murtinia weliba wariiday in dabley oo wada mootooyin dabqabsiyan qalabkii weliba haanshidaal usukubuuhi kureed markii intiyo afduubna shaqaalaha dhalada dalka shiinaha weliba murtinia maleeshiya taabacsan kooxda daacish iyo weliba kahowlgalana dalka maali iyo weliba dowladda halganka jarta sidii markaasi dilan ku horseeda lahay colaadahaas dareeritaan iyo sanadkii labada kun iyo toban lamadii dagaalamayaasha taabacsan kooxda daacish weliba ay bilaabeena ama baleeriyana howlgalada ee kuwadan dhulka lama deegaanka ee dalkaasi weliba wadamada kale ee burkina faso iyo niger ka dambeyntii dhegeystayaal ilwareeda ku tirsan dowladda afghanistan weliba sheegana in wadahadalada nabadeed iyo dowladda taalibaan kalata dooxa sifeyl markaaseyti oon ka bilaawdeen afeen hadli dowladda weliba uuse sheegay in wadahadadan gogol xaarin in hanaanka nabadda ee markaas laaka afjaro dagaalka suheyli shehem oo markaas ay afhayeen hadli taalibaan weliba uuse beeniyey in kooxda iyo weecti inay markaas qaadi tallaabo militari kureed markii dhowaan iyo qabsan dhul badan balse dagaalada afghanistan lakabardi oo keliya in xalka siyaasadeed uusayey in nabada la amba qaada waliba lamaada dhinayo sheegana inuu diyaarin in wadahadalada siilaan afjara dagaalka arrintan waliba ka beegamaase xili dagaal culus markaasi ku dareeran qeybo kumid ee afghanistan dowladda afghanistan waliba ay sheegtay in tallaabadan iyo kaqobstii deegaan markaaseyti ee kayaala gobolka barwaan warkii dhegeystayaal hiraabnima isin ku dhugunsaasan idaacadda raadiha baydhabo dhegeystayaal hiraabtan intani ka dhonye
sanku neeflo bani aadam